salaad ma leh biicad ma leh qabays ma leh waayeel baan nahay ilna waa wallaahi dam waa hasho ildahan biriq oon baan isoo kiciyo isoo dhaadhici dhib waxaan ka cawanhaynaa oon iskuulka buuladhayday baan jiiraanlane laba sana waan oomanahay kareeta waa bila keeni kareetada ninaan dejisan karin baa jiraa kontonka jira ninaan haysanin baa jiraa intaasaytow muslimka oo dhan yaanu cawaansanaynaa iyo ilaahay iyo ummadda nabi maxamed oo dhan inta ugu badan oon baan ka cawanhaynaa soonkaan baan ka wada cabanaynaa waxaan rabnaa dadka walaalahana ee mas-uuliyiinta ah waxaan rabnaa inay maartaaye si maartaaye il naxariis leh naga fiiriyaan oo biyo nala soo gaaran intaa un baan ka cabanaynaa magacay waxaa la saare xuseen dacar waxaan deganahay buuladhaydhe waxaan codsanaynaa inay oonkana laga soo bixiyo aad baan u oomanahay laba sano biyo mayna arkin marka waxaan rabnaa inay biyo naloo hagaajiyo ama ceel naloo hagaajiyo ama booyad naloo soo diro marka waxaan rabnaa inaa oonka baan ka cabanaynaa dadka aan soo dooranay madaxda waxaan ka codsanaynaa inay ay biyona siiyaan oo biyo noo hagaajiyaan magaceygin maxaa la kii mandiiriye maxaan ku noolnahay buuladhay iskuulka dhaydhay baan jiiraananahay muddo laba sana anaga waa oomanahay maxaan nahay dad ooman oo oonka cabanahay baana anaga maxaan nahay madaxdana soo doorana inaynu soo fiiriyaan oo ilmaxariis ay nagu soo fiiriyaan ilma maxaa haysana sokor qabaan oo kuwa lagu adkeysan karin oo markaa baahida mid ruux sokorta marka hayso baahada u adkeysan karo muxuu raa cunto haraka uu cuno cunug jar baan haysana anagoo sokor qaba waayeelaha cidda noo joogaan waayeelaha oon uma adkeysan karaan ilmihii dusmaya ka imaadan maxayna dhahan hooy biyo kaan biyo ma haysano karaata saddex boqolaan ku dhaansana dad aan haysan baa jira konton shilin hata karata oo kusoo dhaansan karin baa jiraan nala annaga aan ognahay dhaadhaab baan ku noolahay ninna og ma jirto madaxdaan soo doorantuu deg deg ay nagu soo gaaraan oonka naga caabiyaan baan u baahnaa muddan laba sano iyo oonkan haya cidna ogna ma laha raggii madaxda meeshan laga soo doortay mid hoose iyo mid korabo waxaan leynahay dhibka aad noo haya maanta anaga meesha iskuulkaan keen waa oon waxaan leynahay codsiga anaga inay maqlaan oo qadiiriyaan si degdeg meelay wax nooga keenaanba biyo ay noo keenaan jirada maxamed mahad waxaan ku magac dheeray nin la yidhaahdo wehel mahad macluusin baan ku magacdheeray bulshada saasa ii taqaanaa wax gooni ima wadan annaga dhibkan nahaye horta waxaa waaye waa oon oonka magaalada dhadhaab aan joogno haddii saaka aad kacdoo tiraado meeshaas biyaan ka soo dhaansan waa lagula yaabayaa oonkaas sheegi maxay balen magaalada ma oo maro haddii waddada aad qaaddo waxaad arkaysaa dhul la bilbilhayo oo biyo lagu bilbilhayo marka waxoogaa waxaa la yaab noqotay magaalada inaad deganaato oo magaalada ka tirsanaato oo nin magaalada ka tirsan qaryo magaalada ka tirsan aad noqoto baahidaadana aan mataqaana wax og jirinba oonkaada wax ogna aan jirin sababtayta laba sana garjan ruux laga soo garaangariyey ama kareeto aad dejisatay laguma noolaan karo waata kuleelna waa joogaa dadka isku dan ma aha waa tabarey nin curyaan baa ku jiraa islaan waayeel baa ku jirtaa mid aan mataqaanaa karatadiba disan karin baa ku jiraa mid karatadiba aan qabin baa ku jiraa karatadiba aan qabin baa ku jiraa ummadda intaa la dhanneed haddii magaaladii mas-uul sare iyo mas-uul hooseba intaaba wax ka warqaba aan jirin xogaa waa dhibaatada yaable waxaan codsanaynaa mas-uulka magaalada jooga iyo midka ka maqan waxaan codsanaynaa aad baahidaanada in loo tixgeliyo oonkaan nahayo laba sanaan ku jirnee inaan ka badan ku jiri karin heer hadda waxaan gaarna oo istusna nin walba inuu yidhi walaan boodkay baan ka guuri rabaa sababtayto oon oon waa cadow waqti kuleyl baan ku jirnaa inay boloodka ada aad laheedee ilmaha aad ku xanaansinaysa aad oon dartii oo guurto kan walaalkay kula deganna mataqaana laga yaabo inuu haan u saaray shaawa uu ku qabaysanayo aanan ku ogeyn magaalada aad ka tirsan tahay waa nasiib darro magacayga waxaan lahaa maxamed barre rashiid waxaan ka tirsan yahay dadweynaha ku nool buuladan buula dhayde la dhahay oo ka soo bilaabato dhayde primary ilaa iyo dhadhaab f m meeshan cawasho badan ayaan haysaa oo ugu daran yahay oon oonna wax ka daran mala waa ogtahay maantakan la joogo kaliisha kulul ee lagu jiro dhulkii oo raamo ah bilcaan iyo ilmo iyo makas oo la hasto marka magaaladii dhadhaab annakoo degan oo subcounty headquarter ahayd ayaan ku oomanay annaga cawashada ugu weyn aan dirayn maxaa waaye oonkaasayto laba ceel ayaa noo dhawaayen ceelkan oo kore oo ku yaalla cagta lehel iyo kan ku yaalla buulhuud labadiiba biyo wayna soo gaarsiin waayeen kale ma aha oon daraaddii baan u maannay waxaan ka tirsanna buulo la dhaho dhaydhay bareemari marka muddo laba sanaan aad u oomannahay dadkiina maarata waa dad iska tabarey ah dowladdiina maaragtay waxaana ogna ma laha buulo yaroo dhinac u tiirsan baana maarata waxaa la dhihi jira oo oo buulo dhaydhay bareemari la dhaho marka waxaan rabnaa walaalayaal maarata aan baaq u diraynaa dowlad midka u weyn midka ugu yar ee maaragtay yaarana maarata baaq u diro oona uu inkaariya waa ogtihiin muddo iyo- muddo aad iyo aad u badan baan meeshan ku oomanahay midka ugu weyna gafanaha m c a ga maaragtay dhadhaab laga soo doortay maxamed maaragtay abo isagana waxaan ka codsanaynaa magaalada oonka ka jiro inuu ogaado aniga culummada ah magaaladan maarata buuladana ka tirsan aad iyo aad baan u rafaadsannahay waana maaragtay ra-oonba aad noo rafaadinaya dadka kareetaa lagu dhaansanaya dhib weyn baa ka jira meesha magaalada mana is ogo marka saa daraaddeed waxaa maaragtay codsanahayaa buuladanayto la dhaho dhadhay baramari ee masaajidka shu- maaliga ah ku yaalla iskuulka la dhaho maaragtay alhuda jiiraankiisa ah in la ogaado oo buuladaa la soo gaaro oo maaragtay een nin kasta maaragtay u- dowladda maaragtay een ogaato yaan u baahana sa ayadan iskugu imaana